sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxa ay ugu daran tahay wadamada ay abaartu ku dhufatay ee gobolka geeska afrika ugu yaraan lix dhibic hal milyan oo qof ayay abaartu saamaysay kuwaasi oo toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatan kun oo ka mid a ay guryahooda iyo deegaanadoodaba uga carareen iyagoo baadi goobaya quud iyo biyo wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa kamid ayaa waxa uu qaar ka mid a dadkaasi guryahooda ka hayaamay ku booqday duleedka magaalada laascaanood warbixintan ayuuna noo soo diray
qaybo ka mid a gobolka sool oo dhowaantanay roob kooban uu ka da-ayaa waxaa kusoo hayaamay dad xoolo dhaqata ah kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka xudun iyo tale deegaanada laga soo hayaamay ayaa waxaa ka mid a gobolka sanaag gobolka togdheer gobolka nugaal iyo gobolka bari dadkan ayaa waxay soo degeen koonfurta magaalada laascaanood iyo galbeedka deegaanada roobkani ka daaya oo ah mid aad u kooban oo dadka xoolodhaqatada iyo tirada intaa leeg uusan qaadi karaynin faadumo jaamac cali waxa iyadaiyo qoyskeedu ay kasoo guureen duleedka qardho waxayna soo degtay dooxada odagooya ee magaalada laascaanood waxayna ka waramaysaa xaalka haatana ay ku sugan yihiin waa soo hayaano wadankayagii aanu dee garananay teganay ee magaalada iska gelanay maaha waa wadan kale waxaa weeye markaa daarjash qardho agteeda saddex gaari baana keenay waxa weeye saddexda gaari lacag fara badan bay naga qaateen iminka way noo yimaadeen arigii hadday u yimaadeena waxay ka qaateen bay waayeen saddex gaari baan kusoo gudna saddexdiiba waa nala kuli xooluhu way isbedeleen oo dee naq bay yimaadeen alxamdulilah naq bay yimaadeen way yaro isbedeleen laakiin xanuunna wuu jiraa way naga xanuunsadeen way isbedeleen saddex xilo naq yimid bay ahaayeen geel iyo ari baanu wadanaa geel iyo arigu waa isku bedelay laakiin way xanuunsadeen raashinkaanu ku habaahan jirnay waanu tegi jirnay waanala ka ogaan jiray dee dalka iyagu iyo dadka iyagu baanu la joognay cidna kama naqaanin halka waa iska hiyakaxsanayo managa marnaba hayigu noo degay oo meesha haddaana garanayda waa iska hiyakaxsantahay laakiin meel aanu ku hilno ku noqonana maba jirtaba oo nagama dambayso
hayaanka ee soo gaadhay gobolka sool ayaa qaarkood soo guuray masaafo gaadhaysa saddex boqol oo kilomitir oo abaara sida uu v o a u sheegay maxamuud shire muuse oo kasoo guuray brand oo ka tirsan gobolka sanaag soomaalina hanti iyo wax soo saar waxay leedahay xoolaha xoolo waxay waayeen naq waxaanu la raadinaa naq reerkan hadda waxaa kasoo rarsaraa kasoo raray silsilada golis guludow gaalo la yidhaahdo ee degmo la yidhahdo buraan waxaanu soo wadnay muddo gaaraysa dhowr iyo toban casho oo gaarigu hadba meel ka qaadayay hadda waxaanu maraynaa laascaano meeshaanu u wadnin hadda waxay noo jirtaa ilaa afartan kilomitir ilaahay mahadiis hadda naq baanu maraynaa intaa abaar aan magaranaysaay wax badan oo la sheego aan lahayn baanu ku marmaraynay ilaahay waa nugu mahadiyado reerana daa caaso iyo ariw haram maaha ee ilaahay waana nimceeyey dadkaanu dhex maraynayna wayna soo dhaweynayeen haddeer waxaan ku soconnaa xagga hawdka dhul fara badan bay ku taallaa haddeerna waxaan soo marray ilaa iyo ilaa saddex boqol oo kilomitr waan soo marray saddexdaa boqol aan soo marray dee waxyaalaha yaryar oo magaranaysaa dhul cabcabtiin laga da-ay maaha naqaba u dayin meeshaan u soconno naf weyn male laakiin naftaas tacab kale wey waxaanu xoolaha u raraynaa adumo ciise cigaal waxay ka mid tahay dadka xoolodhaqatada ee degan duleedka magaalada laascaanood waxay sheegtay in dadkani ay si weyn u soo dhoweeyeen balse deegaanka oo aysan aqoonin iyo goobi ay ku xidhnaayeen ay raashinka xoolaana lagaga yeelin jira ay kasoo guureen waxa weeye waxaa nagu soo hagayaamay degma aad u fara badan degmadaas waxay ka kala socotaa magaalada qardho soolal badhan muxuu ahayda dhul badan bay dadkaas ku kala yimaadeen bari oo dhan nugaal oo dhan waxa weye dadkaa qaybina way gudubtay hawd bay u gudubtay qaybina magaalada odagooya ay degtay waxa weye dadkaas waa soo dhaweynay dadkaas waa dad soo guurtaa waa soo dhaweynay magaal dal iyo dadtoona kala garan maayaan waxay u baahan yihiin in dee muxuu ahayde la gacan qabto maqaara ma yaqaanaan meelay raashin kasoo qaataan ma yaqaanaan xoolahooduna waa caatay ahaayeen haddeer way yaro naqaysteen guud ahaan soomaaliya waxaa ka jirta abaar saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyada taasoo laga dayrinaya xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka xoolodhaqatada deegaanada qaarkoodna laga soo sheegaya macluul saamayn ku yeelatay gobolka sool haatan waxa uu waajahayaa naqa ka daaya oo aada u kooban inay isugu yimaadeen xoolodhaqato aada u badan kuwaasoo ay ka muuqato abaarta iyo xoolaha aan haatani ka dhargeynin cawska iyo baadka ku yaala deegaanada ay usoo hayaameen cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood